أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobadaha bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo urur gaaleedka qaramada midoobey iyo midka midowda afrika ayaa walaaca xoogan ka muujiyey masiirka howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya haween soomaali oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda u dhexaysa faransiiska iyo ingiriiska maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad caafimaad gaarsiiyey bulshada ku nool degmada labaatan jirow ee wilaayada baay dadweynaha ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmada waajid ee wilaayada abakool ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maktabka dacwada ah ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan urur gaaleedka qaramada midoobey iyo midka midowda afrika ayaa walaaca xoogan ka muujiyey masiirka howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya khaalid xasan waxaa isa soo taraya walaaca fashil ee dul hoganaya duulaanka saliibiga ah ee muddada badan ka socday dalka soomaaliya kaasoo caga badan aan ku taagnayn sii socashadiisana aada looga dayliyey kadib markii allah fadligiis mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen urur gaaleedka qaramada midoobe ayaa shaaca ka qaaday in halis oo ku jiro duulaanka mactabudirirka ah ee isbahaysiga yuusom ay ka wadaan dalka soomaaliya islaamarkaana dhaqaale la-aantii ku habsatay howlgalkaas ay kasii darayso qaramada midoobe ayaa waxa ay xustay in calooshoodu shaqaystayaasha afrikaantu aysan wax mushaar ah qaadan muddo shan iyo toban bilood ah wixii muddadaas ka dambaysani aanay suuragal ahayn inay sii wadaan howlgalkaas xokeeyaha guud ee qaramada midoobay gaalka lagu magacaabo antonio guteres oo ka hadlayay kulankan la doonayey in lagu soo nooleeyo maalgelinta howlgalkan oo khamiistii lasoo dhaafay ka qabsoomay magaalada new york ayaa qiray in ciidamo badan oo afrikaan ah ay naftooda ku waayeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab guteres oo aada u calacalay rajo la-aano muujiyey ayaa yidhi ciidamada eusom waxay ku sugan yihiin goobta dagaalka iyagoo wax gunno ah aan helin muddo shan iyo toban bilood ah tani waa mid aan la sii wadi karin sidaas darteed ciidanka ayaa halis ugu jira oo naftooda ku biimeynaya al-shabaab saaxiibo badanna ku waayay dagaalkaas in la weydiisto inay sii shaqeeyaan mushaar la-aanne waa waxaan la aqbali karin shirkan oo ay isugu yimaadeen ururada gaalada ee kale ah qaramada midoobe midooda afrika dowladda ingiriiska iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa laga deeliyey masiirka howlgalkan waxayna hoosta ka xariiqeen in goobaha ay haatan ku sugan yihiin calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta ay hal isugu jiraan in ay la wareegaan mujaahidiinta al-shabaab haddii aan la helin ayay yidhaahdeen dhaqaale laysku hadlayn karo oo ku filan howlgalkaas baaqyadan laga jeediyey shirka qaramada midoobey ayaa u muuqda kuwa kusoo idlaaday fashil kadib markii la waayey cid ajiibta oo tunka u ridata dhaqaalahaas waxa uuna antonia guteres isla goobtaas kaga dhawaaqay in weli aan la helin heshiis ku saabsan hirgelinta maalgelinta eusom isagoona ku tilmaamay arrintaas nasiib darro aada u weyn duulaankan saliibiga ah oo ku dhowaad labaatan sano ka socday dalka soomaaliya ayaa haatan qarka u saaran burbur iyo kala carar xilligiisyada towxiidka ee bariga afrika ay wadaan howlgalla aada u xoogan islamarkaana deegaano ballaaran iyo magaalooyin istaraatiiji ah ay kaga taageen raayada towxiidka kuna soo dabaaleen ku dhaqanka shareecada islaamka aad baad u mahadsan tahay khaalid haween soomaali oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda u dhexaysa faransiiska iyo ingiriiska nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo hayaa warbixintaasi sida ay warbaahinta caalamku soo tabinayso laba haween ah oo u dhashay soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ku nafwaayey biyaha kala bara dalalka faransiiska iyo ingiriiska iyagoo ka mid ahaa koox tahriibayaal ah oo watay doonyar una socday ingiriiska geeridaasi labadaasi dumarka ah iyo ku dhowaad lixdan qof oo shilkaasi ka badbaadayba waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda faransiiska inkastoo inta badbaaday aanay faahfaahin ka bixin heybtooda waxaana shilkani uu si gaar ah uga dhacay koonfurta xeebaha newfatchel iyo hardilot koox ka socotay wakaaladda wararka a f b ayaa jimcihii aragtay boqolaal tahriibayaal ah oo ku sugan deegaanka gavelnis ee waqooyiga faransiiska oo isu diyaarinaya meelo kala duwan oo xeebta ah kuwaasoo doonaya inay ka gudbaan badda manje isla marka ay cimilada u saamaxdo tiro tahriibayaal ah oo ku sugnaa xerada kumeelgaarka ah ee lon blaj oo u dhow dan krieg oo wakaaladda wararka a f b ay la kulantay horaantii toddobaadkan ayaa muujiyey inay damacsan yihiin inay safarkooda ay sii wataan si ay u galaan dalka ingiriiska mahadsanid abuusheyba maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad caafimaad ah gaarsiiyey bulshada ku nool degmada labaatan jirow ee wilaayada baaye bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey toddobaadyadii lasoo dhaafay inta badan degmooyinka iyo deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa socdaal ku marayey wafdi heer sare ah oo ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin oo isugu jiray mas-uuliyiin dhakhaatiir howlwadeenno kuwaasoo si isku mid ah u waday baaritaano caafimaad iyo dawooyin lacag la-aan ah oo loogu deeqayay dadka muslimiinta dhakhaatiirta iyo howlwadeennadan ka tirsanaa maktabka dhexe ee caafimaadka meelaha ay socdaalkoodu gaara waxaa ka mid ah degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay tobanaan ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow ayaa ka faa'iidaystay islamarkaana loo sameeyey baaritaano kuwaasoo ugu dambeyn la siiyey daawooyin bilaash ah oo dadka loogu gurmanayey waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow oo ka mid ahaa dadkii ka faa'idaystay deeqdaasi daawada iyo baaritaanada ay wadeen dhakhaatiirtan ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka warbixiyey bismillaah magacay weyba waa maxamed nuur cali macli deegankay weliba waa labaatan jirow walaayada baay geegka mayku dareere ilaahay kumaasan xarakatul shabaabul mujaahidiinka ku socdo oo maragna maktabka oo caafimaadka ku mid ah yaa degmada labaatan jarow ninkooy daawo bilaa la'ag ka qeybiyo haayaan saasahalyey haa ana naftatay jirinaay daawo liisiisi wanaagsan hal in qaabili daawadaasi ya haysada bilaa la'ag beesan an kabiin maya maya beesan mala ogaadna beesalaan liis islaamka ma inku do'ay inta guul ilaahay rahmaanka insheeno maragna odowga oo gaalada oo maragna insheegbada oo qaarij iyoonay maragna insheegbada oo daakhil aragna dad kala dagaalmaa inta ilaahay ibi iyo aan ku baabeen huseeg mursaq oo degmada labaatan jir waay walaayada baay geeka mayka dareereeda caafimaad oo yaninkooy oo daawan labiyow qarashna lanka qaadadaan beesana lanka qaadaan baaritaanja iyo daawadiiba beesalaanga daawo asri a iyo dhan hatah batya naninshaani geeka nisaa wa rijaalan lankasta oo jiran jiriba dareemahay koyonanari walnu wargeli inti daawada linshaan horbanan wargeli hatan warki bulshadii dhan belad ibaadyalanka kooy ani jirinaay islaanta jirinayti walaalka jirinaay intaas dhan wal daaway lacagna mala ogaan beesa mala ogaan haddii beesi la gaada la beesad meel oo baa fadi beesa oo geeka la ka hisaab kor lama boqol sidoo boqol dollar ka hisaab kor naxda fadi ana taal sinta mala ogaan islaamku maalan waa in ilaahay guulna geysi gaalada wadanka allan ka saara islaamka zay sharaf in uu ku noolaan kitaabkan ilaahay kornagada iyo geeka ilaahayna warsadaan bifadli illaahi wa karaamihi wa manihi ilaahay taasaa weydiisadaan aaw ibraahim aade labaatan jirow baay alxamdulilah iyadan faraxsana daaweyna nasiib daawilka dhiibaayo anaa nuunsanaa jiro badan agabay daawo badan geysay beesamay oqaan ilaahay inta guusay aaw keeray maxamed labaatan jaro walaayada baay ningeeka may ku darta deeqa daawo biyaas ana jiranaa daawo liisay iyadan xanuunsanaayo daaweyn badan liisay
maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in dhakhaatiirtan iyo halwadeennadan ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin ay gaaraan degmooyin iyo deegaana horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay tani ayaa ku tusinaysa sida mujaahidiinta had iyo jeer ay ugu taagan yihiin wax uqabadka dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya aad baad u mahadsantahay bashiir ugu dambeyntii dadweynaha ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmada waajid ee wilaayada abakool ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo usoo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadahaas xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintaasi inoosii ambaqaadaya dowladan oo socotay muddo sideed maalin ah waxay ka qabsoontay deegaanka aleemow oo hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaana ka faa'iidaystay boqolaal qof oo ka mida dadka deegaanka oo isugu jiray rag iyo dumar muddadii dowlad ay socotay waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah taasoo wax badan ay ka faa'iidaysteen dadkii nasiibka u yeeshay in dowladan ay ka qayb galaan munaasabadii dowladan lagu soo xirayay oo ka dhacday deegaankaasi waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin culumo ugaasiyo waxgarad ganacsato iyo martisharaf kale sheekh cali aadan daahir oo ka mid a culummada deegaanka ayaa ugu horreyn kelimad tawciye ah ka jeediyey munaasabadda taasoo u badneyd dardaaran adduunyo wal barashadee qiimo maleeyah barashadeenatoo ah dhashoola kasoo alaawma adduunya mayan barada waa ti qaabka beero dhanfala qaabka ololada mayan barada waa jira imikeeraw aqliba ilaahay kaseeda waleesha goladaa sogda wala hoodhashool iswarsadadooda ilaahagow rasuulkaw diintaw wala qabriga lakii soo alaayo lakii kabilaawo ilaahagaa laka warsade nabaga waa laka warsade diinta waa laka warsade aansuwaali qabrigalkamodawr yowme howlo siadaaj isi baad beeran falaasi ad baaburin wadaasi may warsadaw laakiin kaana si adduunyo baa isu shaqayso ada isweedo laakiin diida male wal barashada oo laka warsado doon dhan kasta la su-aalo doon taasu markan ugaas buraale oo ka mid a golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa dhankiisa kelimadan goobta ka jeediyey dadkii ardayda ahaa muddada yarle wax loo sheegahayay isla markaa xifdigoodii akhlaaqdoodii qaabka ay hawsha usoo dhoweeyeen agaasinkoodii markii aan fiiriyey sideed maalmood bay dowlada socotay hadday sideed bala socota maxaa soo bixi doona hal qofoo jaahila laga heli maayo dhulka oo aan waxba garanaya laga heli maayo alimow taasa u noqoto waxay aada u codsadeen odayaashii iyo dhammaan dadka meeshan joogay dowladan in loo soo celiyo anigana waan la qabaa in aynan hawshaasi istaagin ay horey u socoto yaan la qabaa dadka reer aleemow maxaa yeelay waxaa ii muuqda dad baraarugay diintoodii gartay dhallinyaradoodii iyo waayeelkoodii kala hadhin codsigii islaamka u geysan haya diintiina doonaya yaa ii muuqdee waa in dadkaas iyaga ah horey loo riixo aynan dib u noqonin intaas waxaan ka codsanayaa walaayada islaamiga gaar ahaan haddana naqiibka si gaar a baan ugu adkaynaya qaar ka mida ardaydii nasiibka u yeelatay dowladan ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowlada ay u socotay ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن
إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لماذا خلقنا الله؟
خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ما هي الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة كم أقسام المياه أقسام المياه أربعة الماء المطلق الماء المستعمل الماء الذي خالطه ظاهر الماء الذي وقعت فيه النجاسة dowladan ayaa qayb ka ah dowlad taxano ah oo bilihii ugu dambeeyey ka socotay deegaano hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ee wilaayada bakool waad mahadsantahay abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu